dagaal baa shala dhacay wuxuuna ka dhacay aagga siin galleed meeshaas ayadaa waxaan ugu dilnay sideed nin ilaahay subxaana wa tacaala annaga wax nagama gaa wax nama gaarsiin ciidankeenna kabacdi waxay suubiyeen dadkii shacabka ahaa magaalada kismaayo ee qudradda geeni jiray waxay u dhigeen miino baabuurka loo yaqaano homi ama caasi wiilal soomaaliyeed ay wateen ayaa meeshaas ku burburay wiilashana meeshas ay ku dhinteen
axmed meelaha aad kula dagaalamaysaan al-shabaab waxaa ku sugan awood xooggan oo al-shabaab ah hub kala duwanna waa ay haystaan idinkana ciidan kale oo qalabeysan ayaa tihiin marka laba ciidan ay isqabtaanna khasaaraa ka dhalanaya marka maxaa khasaare ah oo idinka soo gaaray dagaalkii shalay ka dhacay waqooyiga deegaanada jubbada hoose
meeshaas annaga waxa ama ashkaas dee naga dhimato ama naga dhaawacanto waxaan garanayna maaha oo waxaan ku faanayno nimanka inay khawaarij yihiin oo diinta ilaahay subxaana watacala ku been abuuranayaan shacabka inay baabiyeen aaminsannahay waxaan garanayna ma aha nimankan muddooyinkaanba awoodoodiyaa wiiqatay awoodoodiyaa burburtay awoodoodiyaa dhamaatay ciidankeeni ayaga markay kulmaanna way cararaan awoodna hortaagan oo badanna ma jirto ayagay khasaartadooda badan tahay waxa meesha ay keeneen waa wiilal iyadana soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliya ah oo masaakiina oo beena u sheegeen wiil yaroo qoli loo dhiibo layidhi cadowgii waa kanaaye meeshaan kamiin ka gal waa dareemi kartaa oo telefoonkiisa laga qaaday marka waxaan kuu sheegaya hadda annaga awood ballaaran oo hortaagan oo al-shabaab ah ma jirto mana jiri doonto ilahi raalli ka noqdo
dhinaca kale waxaad soo rogteen maamulkiina jubbaland amarro ah in ay magaalooyinka jubbooyinka laga saarayo xaasaska iyo caruurta horjoogayaasha al-shabaab waana markii labaad oo aad amarkan soo saartaan muxuu yahay macnihiina ku aadan amarka qadar waa mahadsanta waxaan kuu sheegayaa shabaab nimanka la dhaho waxaa isku hayna naxariisa ma jirto dad alayaan waa xaasaskeenni dadkay dilayaan waa ilmay wiilasheeni habeenii maana dadka soomaaliyeed ee laayaan kuwa hoteelada muqdisho ay ku qarxinayaan waa dad muwaadin soomaali ah waxaan kuu sheegayaa qaniijo qaniijo kaa fujisa ayaa la yidhi soomaalida kuma mahday nimanka iyagaa nooc walba ula dagaalami karna dagaalkeenna waan ugeysa waan ku geysanayna dagaalkooda maaragta waan ku suubinaynaa xaasaskoodana dee caqiidiyan iyo waxay aaminsan yihiin ninkeeda wuxuu aaminsan yahay naagta aaminsan tahay amni darrada ugu koowaadna ayagaa sababa naagaha sababaan waxayna ku sababaan inay sahmiyaan meelo qaarkood oo miino lagu aasaayo dadka qaarkood ama odayaasha dhaqanka ama salaadiinta ama qofka siyaasiga oo oo ah wadan staff oo meel fadhiyo waxaa sahanka bixiyo oo maaragtaaye soo sahmiyo waa islaamaha waaye markay ragga dadka la madax jibiyana waxa biskooladaha marka isla markay ku wareejiyaan ragga magaaladay dhex galaanna oo biskooladaha ku qariyo xijaabkana ama marada hoosta ay wadataan ama gabasaarta ay wadato ku hoos qarisana waa dumar waayo waxaan kuu sheegaynaa naagaha shabaab amni darrada uga ballaaran ayagaa sabab u ah meel walba ay joogaan ayagaa sabab u ah mana wada joogayno naag ninkeeda difaacu noogu maqan ama weerar inuuna soo weerar ugu maqan yahay ayadana ay nagu dhex jirto marka na aragtana sanka naga qabsanayso ma ogolaan doonno mana yeeli doonno waxaan kuu sheegayaa mar hore annaga soo saara naagaha shabaab inay magaalada ka baxaan waana ka masaafuri shabaabna ukumana ma dhex ukumadooda mana dhex yaalayaan way naga dhex baxayan ukumahooda dagaalkana annaga dhawow naga yahay mana mana isku dhex jirayno annaga iyo shabaab taasaan naga go-aan naag ayaga ay qabaanna nama dhex joogi doonto hadduu ilahay nafta nagu simo waana saaraynaa mar walbana go-aan waa naga go-aan hadduu ilahay raalli ka noqdo